xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan muhiim ah oo lagu ansixiyey axdiga afrika ee xuquuqda iyo barwaaqada caruurta axdigan oo ay soo diyaarisay midowda afrika ayaa ujeedadiisu tahay in la ilaaliyo la hormariyo lana daryeelo xuquuqda caruurta qaaradda afrika iyadoo si gaar ah looga hadlayo waxbarashada caafimaadka ka hortagga tacadiyada iyo daryeelka bulshada waxaa warbaahinta axdigan fadhiga guud ee golaha la wadaagay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka
guddiga isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga si qoto dheer u dirsay axdigan wuxuuna la fadhiisay maqaasiidda shareecada islaamka iyo dastuurka ku-meelgaarka wuxuuna dul istaagay qodobo badan oo taabanaya xuquuqda iyo xoriyaadka carruurta kuwaas oo ka jira axdigan sidoo kale guddiga wuxuu la tashaday guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini-aadamnimada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed xukuumaddu waxay soo jeedisay in laga joogsado oo laga galo reservation qodobada kale ah qodobka labaad sagaalaad toddobaad koob iyo labaatanaad firqadiisa labaad iyo qodobka afar iyo labaatanaad ee axdiga mudane guddoomiye qodobadaas marka laga reebo qodobka labaad waxay ka hor imaanayaan muqaasidada shareecada islaamka iyo dastuurka ku-meelgaarka halka qodobka labaad ee axdigan uu qeexayo da-da carruurta inay tahay siddeed iyo toban sano kaasoo waafaqsan qodobka sagaaliyo labaatanaad firqadii sideedaad ee dastuurka ku-meelgaarka oo qeexayo da-da carruurta inay tahay wixii ka yar siddeed iyo toban codaynta kadib waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe xildhibaanada sharafta leh fooramkeen wuu ahaa boqol afartan iyo shan shan iyo labaan waa ka aamuseen toban xildhibaanna waa diideen boqol iyo soddona oggolaatay sidaa daraaddeed heerka waa ansax aad iyo aad aad u mahadsantiin tallaabadan ayaa waxa ay fure u tahay in soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqoto dalalka saxiixa ee axdigaas islamarkaana loo helo taageero sharci iyo mid dhaqaale oo lagu horumarin karo mustaqbalka jiilka cusub ee dalka